tartankan oo udhexeeya ardayda Al-Amri Primary and Secondary School iyo weliba laga tartamayo soddonka juzga qur-aanka kariimka si ardayda lanka dhiirigeliya wariyobardeen islamarkaana iyo isdhexgalan sameeyana munaasabada tartanka laga kiilayo weliba gobro ku hay maamulka iskuulka waalidiin macalimiin ardayda tartanka udhexeeya fasalada iskuullada al-amr qaybta qur-aanka kariimka ardayda iyo meelasiha ka bandhigeen walyaawagii bardeen ooyo ka tartamena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون macalimiinta iyo weliba dhanka kiisha ku hadalena dadaalka ardaydan iyo muujiyeen intuusa tartanka dareeri weli sidoo kale iyo ardayda kala dardaarmina sii wadowka hayaanka walbarashadu gaar ahaan dhiniga qur-aanka kariimka iyo culumto kale diinige ciidan mahadsantiin ee meela raayso walyarko iyo ka darafade dadka kaalinta koowaad galay iyo meela raayso way faday haddii ilaahay era inay magacyadiin uuna meela raayso diiwaan gelino uuna meelka aftogono si una mar kasta oo imtixaan dhiyow mis meela raay tartan dhiyow una magacyadiin husna intaasa siin ku ballan qaade waana mayba siingata meela raay sharafa siingata unuuna sharafa ningata intaas ballan qaadee siin suubiyaan halid haddii ilaahay era dadka kaalinta koowaad galay magacyadiyo iyo qordaana si mar kasta oo dhii intixaam dhii mistartan dhii un magacyadii on husna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdirisaaq xasan cabdi maamulaha al-amar community primary school iyo sharaxii ahmiyadda uu suleeyay tartanka qur-aanka kariimka ee loonqobadii ardayda fasalada shalgadisana dhikadaasa usoona bogaadii guuleystayaalka madarasada qur-aanigana mayba dhikadaasee boqol konton iyo faraarday madarasada qur-aanka yeena tartan aan soodii maybaa guulaysaday geekaniisan arga doontana tumii kow qof kumiday ardayda qur-aanka inta laga baraay oo dugsiyo inta laga bilaawi oo geeka tumunka jiso qur-aankan koray ka tartamaayeen guuliyo yoon uneerna walaala ka tartam walaan ku wanaagsan diinka ilaahayu eediyeedan maasantiin qur-aanka horan akhriya uneerna haan kale ha tartamay yoon hirin maylana saddex bilood kasta tartama qobdaan adooblakootabi marka kale ha ka darama doonta eediyadan maasan adina dadaalum neerna tartankan dhexeeya ardayda iskuulka al-amar iyo weliba useeko soddonka jusi oo ka tartamahayn sanad walba si ardayda lanka dhiirigeli waana lanka xoojiya walbarashada diniga iyo qur-aanka iyo culumto kale diiniga eh